dalka britain xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaridka ee shaqaalaha ayaa xisbigeedii uu shaqo joojin ku sameeyey kadib markii ay hadallo cunsuriyadii ay ku dhehnayd ay ku tiri xogayaha maaliyadda britain iyada oo khudbad ka jeedinaysa kulan uu xisbigeedu lahaa xildhibaanadan oo waalidkeedu kasoo jeeda dalka bangaladesh ayaa wasiirka ay kula kacday hadallada cunsuriyadda ah waxa uu kasoo jeedaa asal ahaan dalka ghana ee galbeedka africa warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london kasoo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ma aha markii ugu horeysay siyaasi ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan britain uu hadallo deelqaaf ah oo xambaarsan cunsuriyad dadban ama toosa kula kaco siyaasi kale oo isaguna ka soo jeeda jaaliyadahan waxaa kale oo marar badan dhacda in dadka asal ahaan ka soo jeeda eshiya ama waalidkooda ay ka soo jeedaan halkaasi ay mas-uuliyiin afrika ka soo jeeda asal ahaan kula kaceen hadallo cunsuriyeysan oo aan wanaagsanayn gabadhan siyaasiyadda ah ee magaceeda la yidhaahdo ruba haaq ayaa si ku meel gaar ah shaqadii ay xisbiga ka haysay looga joojiyey iyadoo la bilaabay baaritaan kadib markii ay xogayaha maaliyadda britain ku tilmaantay inuu calaamad ahaan uun u yahay nin madow taas oo loo fasishay inuu qalbiga ka yahay caddaan dalka britain qof madow oo ka baxay jaamacadaha dalka uga sarreeya iyo kolleejooyinka sida uu iminka xaalkiisu yahay xogayaha maaliyadda in lagu sheego inuu u dhaqmo ama u hadlo sida dadka caddaanka ah waa cunsuriyad dadban gabadhan ayaa sheegtay in xitaa haddii xogayaha maaliyadda uu ka hadlayo rediyow oo aan muuqaalkiisa la arkaynin aan loo qaadan karin inuu yahay qof ka soo jeeda jaaliyadaha madow guddoomiyaha xisbiga muxaafidka jake berry ayaa dhaleeceeyey hadalladan ka soo baxay gabadhaasi ka hor intii aan xilka laga joojin siyaasiyiinta madow ayaa marar badan ka cawda cunsuriyad toos ah iyo mid dadbanba in lagula kaco laakiin xildhibaan madow inuu xildhibaan kale oo madow ku yidhaahdo hadalla cunsuriyad ah saameyn nooc ma ah ayuu ku yeelanayaa arrinka noocan ahi dhallinyarada madow ee doonaysa inay ku biiraan siyaasadda britain ama kuwa iminka uun ku biiray su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dabda oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalkan britain cabdi xaafid saameynta ay ku yeelan doonto arrinkani da-yarta madow ee rajeynaysa ama dhawaanba kusoo biirtay ama mustaqbalka laga yaaba inay kusoo biiraan siyaasadda iyaga oo ka mid noqon doono xisbiyada siyaasadeeda kala duwan dalka waxay ku noqon doontaa niyad jab iyo hankooda oo hoos u dhaco inay kusoo dhiiran waayaan in ay kalsooni ku qabaan xisbiyadaasi khaasatan xisbiga lebar hadda oo xildhibaanadan rupa xaq oo ah gabar asalkeeda kasoo jeedo koonfurta asia hadalka ay tiraahday ay ka sheegtay wasiirka ama xogayaha maaliyadda oo ah nin kasoo jeedo quasi quateg oo ah nin asalkiisu gaaniyan ah oo kasoo jeeda ghana galbeedka africa middan u ah dadka madoomaha aasiyaanka iyo afrikaankaba guud ahaan waxay ka yihiin dalkan dadka laga tirada badan yahay madow waxay markaa u noqonaysaa gabadha tani hadallada ay sheegtay mid loo adeegsado hadhow dambe oo lagu curyaamiyo dadkii wax ku oolka ka noqon lahaa siyaasadda arrinkan marka in la dhaleeceeyo ayay mudan tahay ay qabteen dad badan oo ururka ka tirsana haddana ka baxay ama lagaba eryeyba in lebar ay cunsuri tahay sidaa sidoo kale ururkan conservativeka ama xisbiga conservativeka waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay cunsuri iyo inuu yahay islaam naceeb guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka gabadha la yidhaahdo angela rayan ayaa u sheegtay miss haaq inay si deg deg ah xaal uga bixiso hadallada ay tidhi hadalladan ayaa ilaa iyo shalay waxaa lagu baahinayay warbaahinta kasoo baxda britain sidoo kalena dad iyagu kasoo jeeda jaaliidaha laga tirada badan yahay ayaa fariimo kala duwan ku wadaagayay baraha ay bulshadu ku kulanto cabdixaafid cawil ismaaciil v o a in london